dalaga qasabka wuxuu ka mid yahay dalagyada lagu taabo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe bulshada ku sugan jowhar ayaa bilaabay isticmaalka qasabka waxa aynu ku sheegeen in laga helo faa'iido caafimaad mid ka mid a dadka iibiya dalaga qasabka oo laha daraada yaasina ayaa sheegay in ay kordhiyeen tacabka iyo wax soo saarka qasabka horta beerashada waa jirtaa dhalasheeda horta kow waa marka uu soo baxo adiga oo xaaqan uu soo dhammaado daawada markaasaa lagu bilaaba daawada markaas ood ku bilaabid marka uu lix bilood uu sii maraayo daawada waa laga kansalaa waayo markaas guruwa kusoo dhowayaa sanow kusoo go'aa midka qas oo sokorta laga dhigo midka caadiga oo loo caarina waxaa laga dhigaa sagaal bilood oo kusoo go'aa sagaal bilood ka bacdi suuqaa keenayaa dad warshad ay leedahay macnaa warshadaasaan ku shuwaysaa sokortiyaa laga soo saaraa ma waa la waayi dheh suuqaa biikuma uu gadanaysaa annaga walaa horta wejigaas saas macnaa taas dad dawlay ayaa moogta annagana da shaksi nin la arko uu tacbanoogna habase oo daawadu waxaa waaye mid tisbi oo baxrimo oo waa jirtaa dhulka oo macnaa oo asigana qaraga oo xoojiso mid yuuraa oo kicinna waa jirtaa oo barbaarinta marka noocaasaan u isticmaala daawadaas waxaa waaye waqti macmasiyaad baraada ma haysan waddankana manoo taalo xabadka birmada waa lix kun shan kun waa jirtaa xabad afar kun laba xaba shan kun saddex kun aa u yahay alxamdulilah iyo ninka xamaaliga soo qaada saacad ninkii gaadiidta haysanin iyo waa ku filin yahay iyo beerta ninkii oo xogta hool ka rabo iyo magaas kakaalma xaan waa kakaalmaysa kara marka uu suuq leeyahay marka uu suuq leeyahay waxa waaye nolol maalmeedka ilmaha leewa waa isku filin yahay qaymeenta ka soo qaadna waa ka helnaa canshuurna macnaha toban labaatan waa nolu gooya ugu yaraan waxaa la iibiyaa saddex qayb waay qayb waxaa la iibiyaa saddex kun qayb afar kun qayb shan kun qayb lama xaba macnaha shan kun saasay ay kala yihiin wallaahi gobol koligiis kuma arka maalmaha oo sabdigi taa iyo macnaha iyo axadii oo kale dad oo waxaa noo yimaada oo safari ah wixii ilaahay noo soo calfaan ka helnaa annagana waa dhaqaalaynaa haddii aan nahay macnaha ganacsatada oo macnaha dad haddana sii iibinayo waa sii dhaqaalaynaa hal xaba waxaasaan ugu sii darnaa dhinaca kale xusni cabdi oo ah dadka sida joogtada ah u isticmaala dalaga qasabka ayaa ka warmay faa'iidooyinka uu ka helo qasabkan waxaa maanta aan u iibsaday inuu vitamin yahay oo waqti xilligii oo dawladda siyaadbar ay jirto oo miintiis ay isticmaalaynin oo macnaha daawooyin badan keliyaha beerka toddobaadkii laba cudur uu difaacayo maskaxda qadhanka hurdada dhinac walbo oo qofka ruux bini'aadanka ah tuma labada xibnood konta oo bini'aadanka oo jirkiis ay ka qabsan tahay labaiyo tobanka xibnood inuu caafimaadka uruun yahay ama qofka sokor ha qabo ama dhiikar ha qabo amba malaari ha qabo amba tifo qofka ha ku dhaco inuu qasabka daawo yahay oo cuntada furaayo oo badanka furaayo oo raggana u roon yahay oo dumarka u roon yahay dhasha sida ilmo galeenka iskiliyaha sida dhabar xanuunka sida isfakshanka sida dadka ay u yaqaanaan galaha kulli intas uu daafacayo indhaha nuurkooda maskaxda sida carabka qofka culayska ka fuulaayo qofka caafimaadkiisa goosyaha carabka sida dalqada qofka maskaxdiisa
dalagka qasabka ayaa loo isticmaalaa cabitaan ahaan iyo in la cuno waxaana haatan si joogtaa u adeegsada bulshada ku nool magaalada jowhar